ururka dhallinyarada iyo horumarinta isxilqaan oo kaashanaya bulshada xaafadda buundaweyn ayaa ololo nadaafadeed ka sameeyey suuqa khudaarta ee xaafadda buundaweyn ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ujeedka loo sameeyey ololaha nadaafadeed ayaa ahaa sidii loo soo celin lahaa biliicda suuqa khudaarta magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan qaar ka mid a dhallinyaradii sameeyey ololaha isxilqaanka ee nadaafadeed ayaa ka warbixiyey ujeeddada ugu weyneed ee laga lahaa in si wadajira loo sameeyo ololaha nadaafadda waxaan qabanay howshan nadaafadda ah nadaafaddaasna waxaan ka qabanay buundaweyn buundada bartamaheeda ilaa iyo buundada hoosteeda ilaa waddada dheer oo gelayso suuqa weyn ee khudaarta ee suuqa dabageed loo yaqaano alxamdulilah ilaahay ayaa noo fududeeyey insha allah howshaasni waa isxilqaan keligeed ma ahayn waxay iska garabsadeen maamulka dowladda hoose ee horkaceyso mahamadnadar tabaax kheyr allah siiyo iyo guddoomiyaha xaafadda buundaweyn intaas ayaa iska garabsaday iyo annagoo ururka dhallinyarada isxilqaan ah walaahi howshaan sidaa ujeediin waxawaaye howl badan ayay ahayd keligeenna ma ka bixi karin waxaa waaye isku duubni iyo isgarab istaag wax kasta waa lagu qaban karaa marka sidaa ujeediinna waxaa waaye suuqa dabageedna qashin badan ayaa yaalay waa suuqii ugu weynaayay gobolada gobolada dhexe khudaarta laga daabulaayay ilaa waqooyi loo daabulaayay ilaa etoobiya marka asigana si nidaam ayaa howsha looga qabtay waa la nadiifiyey buundaweyn sidoo kale buundada korkeeda ayadana waa la xaaqay hoosna qashinkii ayaa laga soo daabulay saaka waxaana nadaafad xaafadda buundaweyn laga sameynayo ololo nadaafadeed ololahaas oo qeyb ka ahay dowladda hoose magaalada beledweyne duqo magaalada nadar tibax maalin ayaa labada ayaamihii dambe ee afarta xaafad magaalada beledweyne nadaafad ka sameyneysay saaka xaafadda buundaweyn ayaa laga sameeyey kaas ahaan suuqa weyn ee suuqa dabageed qudaarta xaafadda buundaweyn ilaa iyo buundada ilaa iyo suuqa dabageed insha allah nadaafadan waa socon doontaa insha allah bilaha inta sanadka ka dhiman hadduu alle idmo inay socoto insha allah aan rajeyneynaa afarta xaafad magaalada beledweyne insha allah sidoo kale iyada nadaafadaas way ka socontaa suuqa khudaarta ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa kamid a suuqyada ugu waaweyn dalka ee laga dhoofiyo khudaarta maadaama magaalada beledweyne ka mid tahay magaalooyinka ugu badan soomaaliya ee soo saara khudaarta la geeyo gobolada dhexe iyo sidoo kale gobolada waqooyi ee dalka soomaaliya